magaalada baydhabo iyo weliba shiranka forum agaasimyaalka guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ay qaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib heshiisiinta ee koonfur galbeed shirkan iyo weliba qeyb kuwe wakiilo ku dareer wasaaradaha wadashaqeynta kale arrimaha siliinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed wakiilo ku dareer ah xafiisyadan qaabilsan arrimaha siliinta iyo xubno ku dareeri gobolka banaadir welibana shirkan oo dareera doona muddo saddex maalmood ee diiradilka saaray xoojiyowka hasiliinta iyo koranqaadowka xiriirka wadashaqeynta dhexeeya wasaaradaha ku shaqeeya arrimaha siliinta iyo reedalisiyowka heer federaal iyo heer dowlad goboleed unkureen hana kumid agaasimyaalka guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaana ku hadlay shirka ujeeddada ugu weyn oo barnaamijkan waxaa waaye number one lixdii biloodba hal maraa la qabtaa mise sanadkiiba laba jeeraa la qabtaa state state a lagu qabtaa hadda meesha u dambeysay insha allah waxaa waaye agaasimihii guudaa nala joogaayo waxaan kusoo qabanay dhusmareeb oo galmudug haddana waxaa waaye koonfur galbeed waayo waxaa laisku wareysan doonaa lixdii bilood hadda lasoo dhaafay as federaal ahaan iyo state ahaan maxaa nooga qabsoomay dadaalada oo hasilinta iyo iyo iyo recovery processka hadda aan ku jirno dib u xoreynta iyo barnaamijyadaas maxaa nooga qabsoomay hay-adaha nagala shaqeeyo yaa yani sidii oo strategically noola shaqeeyey maxaa anaga naga qaldanaa maxaa ayaga ka qaldanaa maxay u baahan tahay in la saxo waxyaabahasaasi oo farsamo ah isku wareysan doona laba qodob saameyn yeeshaya jira mid wuxuu yahay runtii mashaariicda u s aidka oo runtii meesha ka baxay ama yaraaday oo runtii ahaa doonarka ugu weynaa ee arrimaha xasilinta runtii fangalan jiray sidoo kale runtii degmooyinkii la xoreeyey iyo deegaanadii waxaa saameyn badan ku yeeshay arrimaha abaarta oo soomaaliyalo runtii saameyn isagana ku yeeshay arrintaas runtii sanadkaani waxaa laga dareemaya runtii dib u dhac dhankaas ah ee la dareemayaa waxaana runtii meesha ku jira in bulshadu ay u istaageen inay iskood runtii de isku taakulayaan isku garab istaagaan lagana gudbo runtii xilliga adag
tinsoor hadda meelihii ka faa'iidaysteen way the proper stabilization programka for newly recovered areas oo la qabto oo successka ahayn waa koonfur galbeed was the lead those years haddana kolleyba waxaan rajaynaynaa in hirshabeelle iyadana saas oo kaleeto iyo hadda gobonimo operation gobonimo two waxaan rajaynaynaa inay bilaabdaan ka bilowdaan koonfur galbeed iyo jubbaland inaan dowlad ahaan annagoo heerar kala duwan dowladaha inaan samayno isku tashi annagoo isticmaalayna bulshadeenna soomaaliyad iyo dhaqaalaheedna si ay gaabkii meeshaas ka soo baxay loo helo ama loo buuxiyo hadda kadibna uusan u imaan loogu tashan dhaqaala dibadda ka imaanaya dhaqaalaha dibadda ka imaanaya waa taageera laakiin haddii aan isku hadlayno waxaa markasta gaab ku imaanaya mashaariicda iyo socodiy waxayna noqonaya doondoolida isku hadlayn entertainska qoytidad oo an email raayay arrintii iyo ku hadalayn qualified oho walagiika soomaali baahanta kasow dalka soomaaliyana dal dad ka sugow oo dal ka sugow isingu lankala mumago inti lan america roogi mise yurub roogi wal ku sugu fadan maybu ah kaadirkii oo walaya gobado fadi kolley meen maleeya in inta ka dhonyi lan welba aqoonti isu daljihan bardi enerjiga isu daljihan haay ini isu sidaacada aan fuli wala lagu hadalo haay sidaacada langaada rung langaada ya ya rajeen ciidana siin salaame baydhowha ka dhawaada idinga roogdan sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dibheshiisiinta ee koonfur galbeed abdullaahi haji xasan oo dahafuru shirkeenaa dhinashay ku hadalay anigu wax kala dhehi maayo warbixin waa laga bixiyey ujeedada shirka uu leeyahay iyo waxa laga rabo iyo waxa kasoo bixi doona ku noqon maayo rajo waxaan waxaa ii muuqata wanaagsan waxaa ii muuqata inkastoo dalka uu maanta dagaal ku jiro dhibaatooyin badan ay jiraan haddana inay jiraan rag muxuu aha iyo gabdho muxuu aha ku fakaraya inay horumar iyo isbeddel sameeyaan oo danahooda gaalka ka shaqeeyaan marka waa wax muxuu ahaa muhiima oo anagoo dhan ayna saameyn doona waxaa ka soo baxana noqon doona wax la gaarsiiyo ilaa iyo federaalkeena ilaahay idinkiisa hadal badan kale muxuu ahaa kusii dari maayo shirka xasilinta ee muxuu ahaa aada u timaadeen ee maanta noo furmay maanta noo furmaya waxaan leeyahay officially waa noo furaya